بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصaحبه أجمعين halkan waxaanu ka bilaabaynaa dersigeenii soddon iyo toddobaad ee kitaabkeenii addurar اlbahiya fi ma yalzamu اlmukalafa min alculuumi الsharciya waxaanu ku soo jirnay shuruudda sixat اlqudwa loogu magac daray labada qofood oo salaada isku xidhanaya salaada ansixid ee dayashadeedu markay ansaxayso shuruud baa loo xidhaa shuruuddii baanu ku soo jirnay ee shardiga koobaad waanu soo marnay kii labaadna waa soo marnay kii saddexaadna waa soo marnay kan koobaad wuxuu ahaa imaamka inaan laga hormarin kan labaadna wuxuu ahaa imaamkaaga inaad ku cilmi leedahay waxa uu samaynayo kan saddexaadna imaam noqosho ee waxaan rabaa ma'muum noqosho waa inaad niyeysato ma'muumnimada alraabicu shardiga afaraad kaasuu nooga bilaabanaya muwaafaqatu nadmi salaatayhimaa ma'muumka iyo imaamka salaadooda nadmigeeda iyo tixdeeda iswaafaqidooda la shardiyaa fi l afcaali ay isku waafaqaan afcaashi addaahirati muuqatay waxaa shardi ah imaamka iyo ma'muumka salaadooda nadmigooda waa inay iswaafaqda baa lagu yidhi nadmigooda yacnii tixdooda yacnii kayfiyada loola imaanayo waa inay isku nuuc tahay weeyaan imaamka iyo ma'muumka salaadoodu waa inay isku nadmi noqoto oo afcaasha daahirka waa inay iska waafaqaan aqwaashaa baxday tawaafuq iyada looma shardiyo weeyaan maxaa yeele qofkii faatixada ka cajisa bedelkeed buu la imaanayaa adigiina faatixadii baa akrin kartaa qofna waa imaamkiina waa ka cajis way suuragelaysaa weeye macnaha ikhtilaafka asaga dhib keeni maayo buu leeyay ida iqtadaa biman yuxsinuhaa dheh adigii waad ka cajistay faatixadii qof yaqaanaad ku xidhatay ama daahir iyo baatina isku khilaafeen oo ka niyati oo kaleeto weeyaan mathalanba falaa yaduru likhtilaaf iyadoona dhib ma leh marka waa inay afcaasha muuqata rukuucda sujuudda waa inay iska raacaan nadmigoodu isku salaad noqdaan falaa tasixu ma ansaxayso qudwadu xidhashada iyo dayashadu maca ikhtilaafihimaa ma'muumka iyo imaamka iskhilaafidooda lala qabo salaadoodii ay iskhilaafsan tahay oo afcaasha isku khilaafto markaa layskuma xidhan karo oo maxaa ka mid a wadaalika ka duhrin salaad duhur ah qof tukanaya bikusuufin salaada kusuufka la yidhaha inuu ku xirto qof tukanaa ma banaana adiga duhur baad tukanaysaa mathalan duhur baad tukanaysaa weeyaan haddii aad duhur tukanayso kuma xidho kartid baa lagu yidhi qof tukanaya mathalan kusuufka ma ku xidho kartid weeyaan maxaa yeelay qofka qorax madoobaadka salaadiisa tukanaya laba qiyaam laba rukuuc wuu samaynayaa weeye marka isku ficilba ma noqonayan salaadiinii ragcad walbau laba mar rukuuci karaa ilaaye ma israaci karaan laakiin imaamku hadduu yahay qiyaamka labaad ee ragcada ee ragcada thaaniga ah oo salaatulkusuufka marka waa lagu xidhan karaa takbiirta janaazada ugu dambayda hadduu marayo na waa lagu xidhan karaa baa la yidhahdaa weeyaan laba misoo lasoo reebo weeyaan alkhaamisu shardiga shanaad waxaa lamida ka duhrin bikusuufin ow janaazatin ayaduna waa la mid qof janaaza tukanayana maya baa lagu yidhi haddoo salaad duhur tukanaa janaaze qof tukanaya kuma xidhan kartid ama adoo janaaze tukanaya qof salaad tukanaya kuma xidhan kartid alkhaamisu shardiga shanaad muwaafaqatuhu ma'muumka waafaqidiisaa la shardiyaa liimaamihi oo waafaqo fii sunanin sunnooyinka dhexdoodana oo ku waafaqo sunnooyinkaasoo tafxushu lmukhaalafatu khilaafidoodu ay xumaanaysa weeyaan sunnooyin khilaafidoodu foolxumo ay keenayso waa inuusan ma'muumku khilaafin baa lagu yidhi yacni imaamkiis waa inuu imaamka mamuumku waa ma'muumku waa inuu imaamkiisa waafaqo sunnooyinka waa inuu ku waafaqo sunnooyinkaasoo tafxushu lmukhaalafatu fiiha khilaafka iyaga laysku khilaafa ay xumaan keenaysa weeyaan ficlan samaynta waa inuu ku waafaqo iyo watarkan xagga ka tegiddaba yacni sunnadii haddii imaamka aad ku khilaafto falxuma ka imaanayso waa inaadan imaamka ku khilaafin ee aad ku waafaqdo oo haddii uu sunnadaa ficil ahaan ula yimaado adiguna la imaatay ku raac watarkan hadduu iskaga tagana adugu iskaga tag maxaa ka mid a sunnada imaamka haddii lagu khilaafo foolxuma ka imaanayso oo ay wujuub tahay in lagu raaco ficlan watarkan waxaa ka mid a ka sajdati tilaawatin sujuudu tilaawada iyo wa tashahudi awalin ataxiyaadka hore weeyaan ka sajdati tilaawa horta aan sujuudu tilaawada sujuudu tilaawada sunnada la yidhaahdo hadduu imaamkaagii aado waa inaad ku waafaqdo ficlan hadduu iska dhaafo waa inaad ku waafaqdo adna aad iska dhaafto tarkan saasaa iyada lagu mihaaliya waa waajib weeyaan amaa sujuudu sahwiga imaamka in lagu waafaqo fatajibu ficlan laa tarkan sujuudu sahwi hadduu sameeyo waajibay kugu tahay adna sameey hadduuse imaamku ka tago sujuudu sahwiga waxaa u bannaan ma'muumka inuu la yimaado waaba loo sunneeyaa marka uu salaaddii ka salaamo naqsado iyo qabligeedba xitaa yacni adigu la imaado isagu ka taga weeyaan taas waa ficlan watarka waa ogaane wa tashahudin awala ataxiyaadka hore imaamku hadduu sameeyo waxaan rabaa imaamku hadduu ka tago waajib bay kugu tahay adiguna waa inaad ka tagto ma samayn kartid masalan ataxiyaadkii hore imaamkii waa ka istaagay adiga ma u fadhiisan kartaa waajib ayaa macnaha imaamkii sameeyey sunnaadna ku harayso maaha ma la ogola tarkan baa la yidhaha markaas wa ficlanaa kuu soo haray imaamkii hadduu ka tago maxaan dhahnay ataxiyaadka hore waa inaad adiguna ka tagtaa laakiin ficlan hadduu sameeyo imaamku hadduu imaamku sameeyo oo ataxiyaadka hore u fadhiisto jaasa lilma'muumi an yatrukahu ma'muumka waxaa u bannaan hadday kas ka tahay weeyaan oo caalimna ku yahay waxaa u bannaan inuu iskaga tago asagoo iska istaaga weeyaan imaamkii wuu fadhiistay atixiyaadkiibuu u fadhiista weeye masalan ma'muumku uu ka tegi karaa baa la yidhi weeyaan ilaa ficiluu maanta la yimi isagii ma'muumku waa ka istaagi karaa laakiin waxaa u sunnaa inuu soo laabto haddii marka waxa weeye uu uga tago imaamku haddii waxaan rabaa oo uga tago imaamkii waa fadhiistay adiguna waad isalmaanto waad istaagtay sahwi baad marka ku istaagtay ama masaladaad ka jahli aheed boo saasaad u istaagtay cilmigeedii baad ogaatay ama waad soo xusuusatay markii aad halmaantay masalan intaan imaamkii soo istaagin baa waxaa kugu soo dhacay imaamkaagii inuu fadhiyo markaas waxaa wujuub kugu ah inaad soo laabato haddaad soo laabo weydana salaadda kaa buraysa weeyaan marka iyada masalada saasaa loo kala qaadaa qunuudka sunnada la yidhaahdo qunuudka waa du waa salaada subax qunuudka lala yimaado asaga waajib maaha imaamka in lagu raaco laa ficlan walaa tarka hadduu sameeyo iyo hadduu iska dhaafaba waa licadami fuxshi lmukhaalafa maxaa yeele haddii la khilaafo foolxuma ka imaan mayso haddii imaamkii uu sameeyo ma'muumka waxaa u bannaan inuu qunuudka iskaga tago oo wayasjuda ou sujuuddii iska aado caamidan asagoo weliba kas u samaynaya waa u bannaanta hadduu imaamkii waxa weeye ee ka tago qunuudka waxaaba loo sunneeyaa ma'muumka inuu asagu qunuudka la yimaado in laxiqahu fi sajdati اlulaa kamaa mar fi labcaad qunuudkana waxaa lamida jalsat اlistiraaxa lamida weeyaan sheekha hadda noo sheegaa waata amaa jalsat اlistiraaxati amaa maa shaygii amaa maa maladii shaygii laa tafxushu aysan xumaanaynin almukhaalafatu khilaafidda fiihi imaamka lagu khilaafo shaygii aysan xumaan ka imaanaynin amaa maa maladii shaygii laa tafxushu aysan xumaanaynin baa lagu yidhi almukhaalafatu khilaafidda fiihi imaamka lagu khilaafo wixii aan xumaan ka imaanaynin wadalika shayga aan foolxuma ka imaanayn imaamka haddii lagu khilaafo ka jalsati اlistiraaxati fadhiga la yidhaha jalsatu listiraaxada weeyaan raaxada fadhigeedii waa qofka doonaya sujuudda labaad salaada markuu ragcada koobaad istaagayo sujuudda labaad kabacdi fadhi yaroo fadhiisana kabacdi buu istaagaa jalsadaas haddaad imaam ku khilaafto foolxuma ka imaan mayso falaa taduru marka dhib male iyadu in imaamka lagu khilaafo oo haddii uusan samaynin adugu aada samaydo mathalan ba asaadisu shardiga lixaad ijtimaacu limaami waalma'muumi ma'muumka iyo imaamku waa inay ku kulmaan baa lagu yidhi fii masjidin hal masjid dhexdii waa inay iskugu yimaadeen imaamka iyo ma'muumku waa inay masjid dhexdii ku kulmaan weeyaan fii makaanin min maqaasid اlikhtidaa biijtimaaci jamcin fii makaanin waaxid sida jamaacaadka casrigaaba hadda lagu yaqaana buu leeyihi hal masjid bay iskugu yimideen masalan ba ijtimaacu limaam wاlma'muum fii masjidin wain bacudat ilmasaafatu dhulka iyo cabirka u dhaxeeya haba fogaadee oo ma'muumkii imaamka u dhaxeeya hadduu raba ha noqdo saddex boqol oo dhudhun ha ka bato mar hadday imaamkii iyo ma'muumkii hal masjid ay ku wada jiraan dhexdiis mar hadday hal masjid gudihii ku wada jiraan oo la helo arrinkaaba la helo way roon yihiin weeyaan hal masjid gudihiiba hadday ku wada jiraan baa lagu yidhi oy hal masjid iskugu dhex yimideen ilaa afar masalaa meeshan ka imaan jirta masaajidda waxaa lamid a allatii tanaafadat abwaabuhaa masaajid masjidka waxaa lamid a masaajid badan oo albaabadoodu furan yihiin oo isku xidhiirsan hadday rabaan ha xirnaadeen tanaafadad abwaabuha albaabadooda isku furan haba la xiro mana la musaamirin oo lama goynin lama awdin mid walba imaam gooniya hadduu raba ha lahaado dhulka u dhexeeya hadduu raba ha dheeraado ma'muumkiiyo imaamka abniya naafidah haba u dhaxayso dhismooyin oo meelo furan leh oo imaamku uu ma'muumku imaamka u tegi karo isagoo xitaa qiblada ka leexday wax dhiba male intaasoo dhami waxaa sidaas lamida baa la yidhaahdaa hadday markaa masaajida nuuca ku wada jiraan oo dhisma u dhaxaydo naafidna aysan lahayn meel dulashaba lagu arag waa laba masjid oo kala go-ane markaa dhib bay keenaysaa baa la yidhi aragtidaba haddii la rabo ha la arko oo waxa weeye meelaha ay iskaga jeedaan hadday rabaane dhowr xaalo ayaa marka ka imaanaya weeye dhowr masalo ayaa meesha ka dhalata baa la yidhaahdaa wa in kaanaa hadday yihiin buu yidhi sheekhu fii fadaa'in dhul bannaan shuridda waxaa la shardiyaa anlaa yaziida inuusan ka siyaadin maa baynahumaa imaamkiiyo ma'muumka dhulka u dhaxeeya calaa halaathi mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun korkeed taqriiban min taqriibin dhadhoweyn buu ku leeyahy haddii ay masalanba dhul bannaan ku tukanayaan dhul bannaan bay ku tukan oo labadoodu meeshaay ku tukanayaan dhul bannaan hadduu yahay ma'muumkii imaamka ma joogaan masjid markaa waxaa shardi ah cabirka u dhaxeeya inuusan ka badanin saddex boqol oo dhundhun taqriiban waa inuusan ka badanin weeyaan ayadana sidaas baa lagu xadeeya saddex boqol oo dhundhun waa inuusan macnaha dhulka u dhexeeyaahi intaa waa inuusan dhaafinin taqriiban baa la yidhi waa shardi weeye fere shardi baa shardi ba shardigaasaa loo xiray shardigaas baa loo xirayaa weeye oo waxay leeyihiin wain kaana hadday ahaadaan ma'muumkii imaamku fi kayri fi fadaa'in macnaha meela masjidayn weye dhul bannaan ama dhismo kale shuridda waxaa la shardiyaa anlaa yaziida maa baynahumaa labadooda inta u dhaxayda ama laba safoo saf oo kasta u dhaxayda ama laba shaksi oo kasta oo imaam ku xirtay inta u dhaxaysa ama qofkii jaanibkiisa taagnay shaksiga weeye imaamka jaanibkiisa taagnaay iyo qofka ku xidhanaya inta u dhaxaysa waa inaysan ka badanin calaa halaati mi'ati diraacin bidiraaci alaadamiy taqriiban weeyaan waa taqriibe saddexda boqol haddii wax yar oon lagu daro dhib ma leh taqriib baa shardi ah marka ilaa dhowr masale baa ka dhalata bay culammadu dhaheen masaladii labaad waa midaas weeye waa midii labaad baa la yidhaahdaa ilaa dhowr masale ka dhalanaysay culammaduna waa ka sii badiyeen ima an yakuuna fi fadaa'i horta hal masjid inay ku wada jiraan waa masalada koobaad dhul bannaan bay wada joogaan waa masalada labaad ow fii binaa'in dhismay ku wada jiraan labaduba waa masalada saddexaad midkood wuxuu joogaa dhismo midna wuxuu joogaa dhul bannaana dhowrkaa xaalo weeyaan qaarna culamada qaarna way ka sii badiyaanba waxaa loo daliishada baa la yidhi min salaati الnabiyi fi salaati اlkhawf fainahu inxaaza biاljamaacati weeyaan ilaa xayثu laa tanaaluhu sihaamu اlcad wa sihaamu اlcarab inama tabluqu hadihi alqaaya qaaliban wey halkaas iga qaateen masaafada waxaa laga fiiriyaa ma bayna alimaam walma'muum sawaan man huwa khalfahu ow can yamiinihi ow can shimaalihi hadday ku sugan yihin dhul bannaan ow fii binaa'in kayri masjid ow binaayn ow axaduhuma fii binaa walow fii masjidin walaakharu fii fadaa waxaa loo shardiyaa masaafada u dhaxayda inaysan ka badan saddex boqol oo dhudhun sida haddaan soo qaadanay waa inaan xaa'il u dhaxaynin oo hadduu ma'muumku imaamka soo aado wax ka mancin kara oo inuu qiblada ka leexdo ku kallifi kara albaab laaban xataa dhib buu keeni karaa markaanoo kaleeto waa inaan meesha lagu haynin weeyaan salaadda marka la xihanaya dhibka imaanka albaabkaasi macnaha ama albaab almaftuux fa yajuusu iqtidaa'u lwaaqif bixidaa'ih albaabkii asaga furan qaabilkiisa qofkii istaaga baa la yidhi iyo wasafu lmutasilu bihi bilwaaqif wakada man khalfahu kulli waa iyaga la ogol yaha weeye waxaa kaloo shardi ah maamuumku inuu caalim ku yahay imaamka salaadiisa oo umuurtii aanu soo marna uu mid ka mida ku ogaado afcaasha waa inuusan kala hormarin waa inuusan afcaasha iyo waxaasoo dhan kala hormarin weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa in ima ma'muumku imaamkiisa ka kor maro oo meel ka sarrayda uu joogo fa min baabi owlaa ayadana waa laga fiican yaha weeye maxaa yaele waxaa karaahaan soo marnay irtifaacu lma'muum calaa imaamihi wa ama irtifaacu lma'muum calaa imaamihi fa min baabi owlaa hadday dan kalifta iyada waa laga soo reebay marka shuruuddii sidaasuu sheikhu uga sheekeeyey aada u faa'iidada badneed oo iqtidaaha assaabicu shardiga toddobaad ee shuruudda iqtidaaha ka mid a shardiga toddobaad oo shuruudda xidhashada lagu tiriyo waxa weeye attabaciyatu raacid weeyaan liimaamihi ou raaco waa inuu ma'muumku imaamkiisa raaco oo see ku raacayaa bian yata'akhara taxarumuhu xirashadiisu waa inay ka dambayso can taxarumi imaami imaamka xirashadiisi imaamka bian yataahara taxarumuhu can taxarumi imaami waa inay ka dambayso xirashadiisu xirashada imaamka sidaasaa looga jeedaa mutaabacada weeyaan mutaabaca shardi ah baa lagu yidhi mutaabacaduna waxay noqonaysaa weeye yacni qaabka mutaabaco loo helayo attabaciya min alma'muum liimaamih oo waa sidee yacni taxarumkiisu waa inuu ka dambeeyo xirashadiisa waa inuu ka dambeeyo wa anlaa yasbiqahu waa inuusan ka hormarin ma'muumku imaamkiisa biruknayni ficliyeyni laba rugni oo falitaan loo nisbeeyey imaamka ha ka hormarin laba rugni ha kala hormarin weeyaan ha kala hormarin imaamka horta waxa weeye ka dabamar markuu xidhanayo ka dabamar weeyaan haddoo isku mar wada xirtaan ama takbiirta qaar ka mida uu kula xidhiidho ama ku shakiyo haddee markaa ma soconaysa weeye marka sidaa lagu odhanayana waxa weeye waa haddii salaada bilowgeeda imaamka aad uga xidhato waxaa dhici karta keligaa adigoo tukanaya haddii jamaacadii ay meeshaan aad aragto qof tukanaya dhexda waa looga xidhan karaa waxaa laga yaabaa inay baciid idinla noqoto weeye adoo tukanaya baad aragtay jamaacadii safkii horkaa hortaada soo istaagay ilaah baa kuu keena soo maa markii hore keligaabaad salaada bilowday haddana jamaaca timid haddaad niyeysan kartaa inaad jamaacadan la soconaysa weeyaan taasoo kale imaamkii aad takbiirta kala hormarta lagu dhihi maayo maxaa yale markaad la imaanaysid ma uusan joogin marka imaamkiisa waa in uu takbiirta kala dib maro waa markay isla bilaabayaan waa inuusan imaamka kala hormarin laba rugni oo ficliyeyna baa lagu yidhi wa anlaa yatakhallafa canhumaa waa inuusan kala dib marin bilaa cudrin laba rugni waa inuusan kala hormarin oo xidhiir ah yaysanba dheeran hadday doonaani hadduu kala hormaro asagoo kas uga jeeda salaadda waa ka buraysaa weeyaan waa u rukuucay waa u ictidaalay sujuud buu aaday walimaamu qaa'imun waa ka burtay salaaddu laba rugni oo ficliya buu sameeyey imaamkii uu kala hormaray wa anlaa yatakhallafa waa inuusan kadib marin ma'muumku canhu imaamka bihima laba rugni waa inuusan kala dib marin bilaa cudrin ayadoon wax cudurdaarihi jirin labada masaleba wax cudurdaarana ma haysatid labaad kala dib martay ama kala hormartay labaad kala hormartay cudurdaarna ma haysatid oo waa maxay waa ishalmaantay ama waa jahli oo lagugu cudrayo waa sabqiga cudurkii saas weeyaan wax cudur adoon haysan oon halmaan iyo jahli lagugu cudro lahayn baad laba rugni imaam kala hormartay way kaa burtay salaadu wax cudurdaara adigoon lahayn baad laba rugni oo ficliya kala dib martay way kaa burtay weeyaan haddaba waxaa la yidhi cudurdaar maxaa noqon karaa haddii cudurdaar ou jiro waa kanba oo ma'muumkii aw laba laba rugni aad kala dib marto fa in kaana hadduu yahay hunaaka halkaa hadduu yahay cudrun cudurdaar hadduu yahay weeyaan oo cudurdaar ou jiro masalanba wadaalika cudurdaarka jira waxaaba ka mid ah ka bud'i lqiraa'ati qirada dibdhiciddeeda waa cudurkii takhallufkan ka hadlayna ogaaw ka bud'i lqiraa'a qirada dibdhiciddeeda weeyaan waa cudurdaar qiradaadaa waxa weeye qira dib dhacda ah ka bud'i lqiraa'a qirada dibdhiciddeeda yacni aad baad u carab culus tahay waa khilqi waswaas maahan bal licajsin khilqiyin baa la yidhaahdaa waa cajzi oo ilaahay kugu abuuray carab culays weeyaan imaamkuna wa surcati alimaami imaamka degdegiddiisa fiihaa qirada uu la degdego asaguna boobsiis kale maahane waa carab fudud yah marka si ictidaala unbuu u aqrin karaa qirada aduguna waad carab culustah intaad faatixadii soo akhrinaysay ayuu imaamkii kaa hormaray waad kadib martay rukuucdii ictidaalkii sujuuddii baad kala dib martay haddii aad cudurdaarka nuuca a leedahay fa yuqtafaru waxaa loo dhaafaa oo loo cafiyaa lahu ma'muumka cudurdaarka leh halaathatu arkaanin saddex rugni arkaantaasoo dawiilatin dheer weeye saddex rugni oo dheer baa loo cafiyaa saddex rugni oo dheer waxaa looga jeedaa ictidaalka la tirin maayo aljal fadhiga u dhexeeya aljuluus bayna sajdatayna la tirin maayo labadaa rugni waxa weeye waxaa looga qasday baa li fasli ee daatadooda iyaga looma qasdin weeyaan waxaa marka lagu xisaabinayaa saddex rugni oo kale baa lagu tirinayaa weeyaan oo masalanba waxaa lagu sureeyaa cudurdaar baad leedahay imaamkii wow rukuucay waa lagu xisaabiyey adiga faatixada akrinaysa soo ma aha wou soo istaagay itidaalka lagu ictidaalka lagu tirin maayo wow sujuuday waa rugnigii labaad waa soo fadhiistay lagu tirin maayo sujuuddii kalow sameeyey waa rugnigii saddexaad waa rugnigii saddexaad saddex buu kaala hormaray saddexdaas marku kaala hormaro imaamku haddou qiyaamka haddou qiyaamka macnaha waxa weeye masalanba uu soo galo adoo weli faatixadii wada waxaa wujuubkugu ah ragcaddii hore iska joojiya middan hadda la soco hadduu galo masalanba ataxiyaadkiina oo tashahudkii dambena fadhiistana adiguna iska dhaafay markaa fadhiiso shayguu sugan yahay ku raac ee salaada marku ka baxo ragcada kaa maqan dhammaystiro sida ruuxa masbuuq ah oo kaleeto weeyaan hadduu imaamkii rugnigaas kale oo shanaad oo sii guda galo adoon weli qiradii taam yeelin oon imaamkii raaciddiisiina samaynin salaaddii baa kaa buraysa weeyi ilaa inuu mufaaraqo oo niyista mahani ma badbaadaya markaas weeyaan markaas saasaa lagu mithaaliyaa athaaminu shardiga sideedaad ee shuruudda iktidaaha ka mid ah ila shuruuddii baanu tixaynee an yaclama waa inuu ogaado an yaclama meeshaa uu yidhi laa buu ka tegay matnigu laa ku darsada qofkii matniga haysta allaa yaclama waa inuusan ogaanin sharaxota wuu saxayaa ruuxa muqtadiga ah budlaana salaati imaamihi waa inuusan ogaanin imaamkiisa salaadiisa buriddeeda bixadahin ay ku burtay ow kayrihi ay ku burtay weeyaan haddii aad ogaato imaamka salaadiisu inay burtay haddee qof aad ku og tahay salaaddu inay ka burtay lalama socon karo cawradiisiioo faydan baad u jeeday masalanba kuma xira ka har weeyaan ama waxaad aaminsan tahay inay ka burtayba waaba ruux shaaficiyahoo ku xirtay qof xanafi ah oo aaminsan oo macnaha waxaan rabaa taabtay xubinkiisa ilaa iyagu macnaha waxa weeye ma aaminsana inay dhib keenayse kuma xidhan kartid weeyaan maxaa yaele waxaad aaminsan tahay inaan waxba salaadii qofka ka asixaynin misaaladaasaa lagu misaaliyaa allaa yaclama budlaana salaati imaamihi bixadahin aw kayri ataasicu shardiga sagaalaad anlaa yactiqida waa inuusan maamuumku ictiqaadin wujuuba alicaadati salaada soo celinteedu waajib inay ku tahay cala alimaami imaamka salaada inuu soo celiyo waajib inay ku tahay haddaad aaminsan tahay kuma xidhan kartid masalanba waxa weeye waa qof waaye biyo iyo booraysi markaasuu tukanayaa wuxuuna ku tukanayaa waxa weeye waqtulxurma faaqidu dahurayn baa la yidhaahdaa hadda markuu biyo helo suu soo celinma ama booraysi kuma xidhan kartid ama waa qof muqiim ahoo meel biyo u qaalib yihiin buu joogaa biyo waayey waa booraystay hadda inuu soo qadaya laga rabaa qofkaas kuma xidhanaysid weeyaan maxaa yeele waxaad ictiqaadsan tahay waajib inay ku tahay qadaheeda alcaashiru shardiga tobnaad allaa yakuuna alimaamu ma'muuman imaamka aad ku xidhanayso salaada waa inuusan ma'muum noqonin saacadda aad ku xidhanayso qof asagii imaam kale kusii xidhan oo ma'muuma awalow ma'muum ahay loogama jeedo qof hadda ma'muum ah salaadda laguma xidhan karo alxaadi cashara shardiga kow iyo tobnaad ee ugu dambeeya shuruudda sixatu lqudwa la yidhaahdo oo loo shardiyo labada qofood salaada isku xiranaya allaa yakuuna alimaamu ummiyan waa inuusan imaamku noqonin ummi ummi maxaa looga jeedaa marka ummiga waxaa looga jeedaa waa inuusan imaamku noqon qof ummiyah ama tacliim ha u suuro gasho amayay u suuro gelin salaadu siriyaha noqoto ama yay noqonin xaaladiisa ha ogaado ama yu ogaan marka waxa weeye waa inuusan imaamku ummi noqonin walxaal huwa ma'muumkuna laysa kadaalika sidaasoo kale uusan ahayn ummiga waxaa looga jeedaa waa qofaan faatixada sixi oqoon ama qaar ka mid ah ama hal xarafoo ka mid ah ama shidkeedu qaldayaa waa ruuxa mathalanba ta'da badan oo idqaamaya meelaan shid loogu talagelin buu idqaam shid saarayaa ihdina asiraada almustaqiima ma karo markaasuu meeshii siinka ta u bedelayaa muttaqiima uu iska leeyahy muttaqiima laguma xidho karo weeyaan ama waa alfaq waa ruux xaraf xaraf kale ku bedelaya alfaq baa la yidhaahdaa marka haddii waxa weeye ay labadoodu isku mid yihiin hadda waa isku xidhanayaan oo markaa waxa weeye ay isku mid yihiin baa la yidhi laakiin haddaysa isku mid ahayn kuma xidhan kara weeyaan halkaas waxaa noogu dhammaaday shuruudda la yidhaha shuruudu sixati alqudwa waa dersigeenni soddon iyo toddobaad ee kitaabkeena adurar lbahiya ilaahay ha nagu anfaco nabigeenni subanaan calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha nagu xidhiiriyo cilmigana ilaahay ha noo sahlo ictiqaadka ilaahay ha noo suubiyo fahmu ddiin iyo walcamalu bihina ilaahay hana siiyo fahmidda diinta iyo camalfalka lagu camalfalo intaba ilaahay ha nagu irsaaqo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu